tahay cabdibadan cabdilaahi gaalkacyo saad waxaa lagu hodowan yahay in la kala qaado ciidamada kala taala galmudug puntland kuwa maalmihii lasoo dhaafay ee isku horbaneeyey xaafada garsoor galmudugta gaalkacyo guddiyo ay soo kala fureen madaxweyneyaasha galmuduga puntland ayaa saaka lagu wadaa inay tagaan wabihii ay isku horfadhiyaan ciidamadaasi xalay ilaa iyo saakay waxaa soconaya shirar ay leeyihiin gudoomihii loo xilsaaray in arrinkaa ay la fuguraan islamarkaana sida ugu macquulsan ciidamada loo kala qaadi karo xilligan aan kula hadlayo hotelka five star gaalkacyo waxaa ka socday shid ay leeyihiin guddiga ammaanka leeri oo madaxweynaha galmudug magacaabay kaa u xilsaaray inay ka qabtaan kala qaadida ciidamadan la doonayo in maanta si rasmia loo kala qaado dhanka puntland sidoo kale ayaguna dadaal bay wadaan shalay casirliiqii waxaa tegay goobihii lagu dagaalamay mas-uuliyiin ka tirsan puntland iyo kuwa galmudug inkastoo wiska geli weysay in si rasmia ciidamada loo kala qaado balse waa kuwa wada in dalkooda ciidamada ay ka qaadaan cabdibadaro xalay inta badan gaalkacyo waxaa laga saaray daliilka waaweynaa dagaalka kala lahaayeen ciidamada puntland iyo galmudug isla markaan la xareeyey fariisiyiinna owl ay ka yimaadeen waxaa hadda hare oo keliya waa ciidamadii isla markaana xilligan waxaa socda shirarka aan kuu sheegay waxaana laisku hayaa oo keliya waxaa weeyaan waxaa laga yeelaya kontaroolka puntland ay ka araaminaysa hadda ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladgoboleedka galmudug inkastoo ra-isul wasaaraha soomaaliya dhawaan uu sheegay in afar todobood uu soo bandhigay qaybtii ahayd cid kasta shalay meesha ay joogtay inay joogtay